الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الانقراض العصر المجمعين شرط في انعقاد إجماعهم أو لا bal waxaan soo aragnay oo inoogu dambeeyey xagga ijmaaca guntankiisan uu guntamayo dee kol haddii aynu dadkii iyagu mujtahidiinta ahaa iyagu ay isku waafaqaanba waxa weeyaan xukumkaas ama waxa ay iskuba waafaqaan dee masaladaa diiniga ama amrigaa diiniga ah innagoon eegin casrigii saxaabada aan eegin oon taa ku qaydinba ee casri kastoo da shard aan helown itifaaqa min jamiici almujtahidiin inuu guntamayo ijmaaci taas baynu adigu horta markaa hore uu inoo soo horraysiiyey bal khilaafkii ku jirayna waan soo aragno daawudu daahiri bal khilaafkiisii isagu ku qaydayay casriga in waxa weeyaan saxaabada bal markaa imika halkanna waxaa inoogu imanaysa ama xoogaa inoo bal markaa masalada yar taaban doona ama si fiicanba usoo cardin doonaan ijmaaci waa guntamaya dadkii ahlal ijmaaca ahaa kol hadday isku waafaqeenna waa ku guntamaya miyay shardi tahay intaa dee markaas mudee jamiica almujtahidiinna waqtigaas ay casrigooda joogta si ijmaaci mid taama uu noqdo taabagala inay dee waxa weeye ay wada dhintaan dadkaasi bal si aan dee mar dambe ra'yi u soo cusboonaaday aanu ijmaacii hore iyo itifaaqoodii waxugaba bedelin oo taasi miyaa dee loo baahanayaa mise waxa weeye kol haddii itifaaqa la helo waxa weeyaan ijmaaci markaasuu guntamay oo iyaga shardi maaha dhammaadkooda waa masaladaa taas waana kan hab su-aaleed ama hab istifhaameed buu u dhigtay oo dee waa khilaafka jira daraaddeed oo miyaa hal inqiraadu casri lmujmiciina mujmiciinta casrigooda dhammaadkooda uu dhammaadaa shardun shardi miyuu u yahay fi inciqaadi ijmaacim ijmaacooda guntankiisa uu guntamaya awlaa uma aha idaa xasala hadduu xasilo alijmaacu ijmaaci uu xasilo min almujtahidiina dadkii iyagu mujtahidiinta ahaa xaggooda uu kaba xasilo fii zamanin waa zamanun aya zamanin kaana oo dee ah waqtigii ijmaac guntami lahaa dee waa bacda wafaati rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam fahal yancaqidu miyuu guntamayaa ijmaacuhum ijmaacoodu min waqti xusuulihi markaa itifaaqaasi dhacay ee uu xasilay waqtigaa laga bilaabo miyaa ijmaacoodii guntamaya aw laabudda mise mahuraan waxa u af inciqaadi guntankiisa uu guntamayo min inqiraadi casrihim iyaga dadkaas casrigoodii inuu dhammaado dadkaa ijmaacaas ahaa kuwa iyagu wax ku ijmaacay dee bal matalan casrigood iyo waqtigooda ay joogeen maha iyaga acyaantoodii un casrigoodaasi inuu wada inqiraado macnaa iyagu ay inqiraadaan oy dhammaadaan uun si aynu u ogaano ruuxna inaanu qowlkiisi kaba laabmin taasi miyay shardi tahay waxa wuxu uhi fiihi masaladan aan hayno ee inqiraadu alcasri ma shardibaa mise ma aha qowlaani laba qowl baa kuba sugan oo ahlu cilmigu ay leeyihiin huma labadaa qowlna riwaayataani waa laba riwaayo can axmeda imaam axmed lagaba soo wariyo imaam axmed baabaa ee riwaayadan mashhuurka ah ee dee waxa weeyaan culimmada mucdamkoodina ay kuba tegeen riwaayadiisa u mooye riwaayo labaad oo kale oo si wax inqiraadku shardi uu yahay ayaaba laga soo naqliyey wa saxiixu qowlka saxiixii laakiin alawalka hore weeye inaanay waxba shardi ahayn inqiraadkoodiiyo kol haddii itifaaqi uu xasilay fii waqtin min alawqaat ijmaaci waa guntamayaa kuwanna xuja ayuu ku noqonayaa markaa hore iskuba waafaqay mujtahidiinta ah dadkii kalena ama kuwaa jooga ha noqoto ama kuwii dabadood imanayee xujuu ijmaacaasi kuba noqonaya wa huwa qowlu ljumhuuri jumhuuru lculamaa qowlkiisii weeyana kaasi wayadullu lahu waxa kaa u daliil ah ama ina tusayo kaas umuurun umuur umuurtiina waa tan oo saddex amar buu inoo sheegayaa ana adilata ilijmaaci ijmaaca adiladiisiiya min alkitaabi wasunna kitaab iyo sunnaba xaggii kaba ahaatay waa adiladii aynu soo maray aayaddii suuratu nisa iyo bal axaadiisii halkan aan kuba soo aragnay ee u daliilkahayd ijmaacu inuu xujo yahay adiladaasi laa tuujibu ma waajibinayso ictibaara inqiraadihi dee kol haddii waxa weeyaan itifaaqaasi xasila ama inaan ilaahay ummaddaba baadil ku ijmaacina ku markaa isugu geynahayn oo dee markaa iyagoo wada dhan baadil iyo waxaan xaq ahayn iyaga xaggooda ay macsuum kaba yihiin inuu kaba dhaco umuurahaasun bay adiladu inoo caddaysay in bal dadkaasi ay waqtigoodii dhammaado bal in yar laga laabta haddii aad karaysan waxa weeyaan dadkaasi waqtigoodii inuu dhammaado in taas adiladii kumay sugnayn taasi iyadu waa midoo adiladii ijmaacii inuu xujo yahay oo dee wejkii loo daliishaday inaan soo aragnay unbay tilmaantay ina ictibaarulnqiraad kumay sugnayn dee idlaaqeedna wuxuu keenayay kol haddii ijmaaci xasilaba inuu guntamayo taasi waa mid ana ataabiciina waa nuqdo labaad ama daliil labaad taabiciintii qad ixtajuu way xujaysteen biijmaaci saxaabati asxaabta ijmaacoodii ayay xujaysteen qabla inqiraadi casrihim casrigoodu intii aanu dhammaan walow kaana hadduu yahay daalika inqiraadkaasi shardan shardi hadduu yahay lam yaxtajuu bihi taabiciintu umay xujaysteen ijmaaca bihi bay biijmaaci asaxaaba qabla inqiraadihim intii aanay dhammaan oo tanna waa daliil labaad oo waxa ay tahay ee ijmaacyadii saxaabada xaggeeda kaba sugnaado weliba ijmaackii ugu xooga badnaayee dee iyagii waa dad acyaantooda la garanayee bal maalan khaasatan dadkoodii ahlalijtihaad ahaaye ijmaacyadaa xasilay iyagoo saxaabadii ay sii joogaan dadkii taabiciinta ahaa daliil bay kaba dhiganayeeno way xujaysanayeen asxaabtii oo joogta haddii inqiraadulcasri si ijmaacani taabagal uu noqdo u taam noqdo uy shardi tahay ee qolooyinkaa taabiciinta ee saxaabada casrigoodiiba jooga ee soo gaadhay ijmaaca kamay dhigteen xujo kamay dhigteen taasna waa adugu nuqdo labaad arrin saddexaad oo aada u muhim ah ina ishtiraad inqiraad alcasri shardinta la shardiyo casrigu inuu dhammaada taasi oo dadkii casrigaa de waa dadka iyagu mujmiciinta casrigoodu inuu dhammaado ay wada dhintaan shardinta la shardiyaya yuujibu wuxuu waajibinayaa anlaa yakuuna inaanu ahaanin oon laba helin ijmaacun ijmaac ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha oo shardigan ah dadka iyagu bal maalan ijmaaca ehelkiisa ah ee waxa weeyaan qowl iskuba waafaqay si itifaaqoodaasi xujo uu noqdo waa inay dhammaadaan horta oynu dee inoo caddaato inay qowlkoodii iyo itifaaqoodii ku sugnaayeen oonay dib uga noqon ijtihaad dambeo kusoo kordhayna aan ra'yigoodii isu bedelin taasoo la shardiyaa waxay keenaysaa ijmaacba inaanu jirin ijmaacba inaan la helinba ilaa maalinta qiyaamaha siday taasi u keenaysaana waa tanoo liannahu sha'niye laa yakhlu ma madhnaanayo alcasru casrigii min tawaaludi afraadin afraad isdhalkooda ay isdhaldhalaan oo ay tarmaan iyo wa nash'atihim nash'adooda ay dadkaa iyagu dhashay wakhtigaaseen aqoon iyo macrifoba lahayn ama markaa aan jirin koritaankooda ay koraan ay barbaaraan wa buluuqihim gaadhitaankooda darajata lijtihaadi ijtihaad darajadii ay gaadhaan casrina kama madhnaanayo wa qabla inqiraadihim intaanay kuwaasi dhammaanna yatawaaladu hayruhum hayrkood baa haddana isdhalayo kuwo kale ayaa dee iyagina imanaya dabadood wa haluma jaran halkaasun ka sii wado arrinku saasuu ku soconaya waana tacbiir haluma jaran ay ula yimaadaan liistidaamati alamri waitisaali arrin daa'imitaanki iyo xidhiidhkiisa uu xidhiidhsan yahay ayay cibaaro ahaan laga cabiraa oo loola yimaadaa haluma jaran haluma jaran haddaba taasay keenaysaa wamaa addaa wixii keenaya ilaa ibdaali inciqaadi alijmaaci ijmaac inuu kuntamo baadilnimadkiina fa huwa baadilun isagaa baadila arrinkani waxa weeye haddii aan idhaahno ijmaacu siuu inoogu guntamo waxa shardiya inqiraadulcasri ama kuwan mujmiciinta inay dhammaadaan baaba shardiya aan idhaahno ee inay dadkii kale hadday xaddal ijtihaad gaadheen sini mucayana looma shardiyahayn iyagii waxaa dhici karta wakhtiga ay itifaaqani kaba xasilay inay dabadii arbaciina sano sii noolaadaan kuwa iyaga kama midi muddadaa dhexdeedana dad markaa hore yaryara ama aamay jirin ayaa weynaanaya oo koraya oo darajo ijtihaad gaadhaya ama markaa ijtihaad gaadhaya dee bal markaa kol haddii ay tahay inqiraadulcasri marka la helo unbaa ijmaaci xujo noqonaya kuwa iyaga soo gaadhay ee da ahaanna ku soo gaadhay aqoon ahaanna ku soo gaadhay haddii ijtihaadkoodu ijtihaadkoodii aanu laba mid noqon waxaa macnuu noqonayaa dad mujtahidiina oo qowlkan diidan baa jira oo markaa weli ijmaaci ma saldhigin kuwii baa weli dhammaan iyadoo kuwani markaa ay joogaan kuwo kalea intii korayo haddii kuwan aan eegi lahayna kuwo kalea iyaguna soo baxayo dee dadkiina waa dadkaa cilmigana waa la kala dhexlayaa khalaf jiilba jiil baanu bedelayaa kii hore isagoo jira ayay kuwani waaweynaanayaan oy korayaan oy aqoontii yeelanayaan ama afraad iyaga kaa midi dabadoodna ay imanayaan marka waxay ahaan laydba ijmaac inoo xasilaba inaynaan helin inay bal matalan marka kuwaasi kuwa kale ay soo gaadhaan haddaan kuwan ictibaarino kuwana intay joogaan baa kuwo kale ay soo gaadhayaan kuwana qowlkoodii hala ictibaariyo weeye markaa ijmaacma maba jirayo dee wixii taa keenayaana ina ijmaac waa jiraayo waa adiladii sharciga ahayd buu kaga mid yahay waana xujada dee awqaadda qaarkeedna xujo daliil qadciyaba ah marka aanu dee bal noocyadii danniga ahayd aanu ahayn dee bal markaa wixii halkaa daliilkaa meesha kaba saarayaana baatil buu noqon bal markaa waxa weeye waxaa qowlka dee jumhuuri yahay waxaa ka khilaafkan kaba ratimayana waan arki doonaaye waxba inaanay shardi ahayn inqiraad ee kol haddii itifaaq fii waqti min alawqaat dadkii mujtahidiintaa dhammaantood laga helay waxaana isku waafaqayna amar diiniya uu yahayna wixii kale iyada waa taa ijmaacaynu u jeednay maba ahee markaasuu guntamay oo kuwan ijmaac ku ijmaacayna xujuu ku yahay oo kama laabmi karaan weeye ciddii kale dabadood timi na iyagana xujuu kuba noqonaya taasba weeyaan kaasaa ijmaaca ku xasilayaaye haddii laba shardi inqiraadu alcasri ijmaacba ma ma dee ma guntamayo oo kii hore an weli socda oo weli waqtigii inoo taam loqon lahaa gaadhin ayaa dad ra'yigii ra'yi ka duwan qaba oo ay tahay ra'yigooda in la ictibaariyaa iman karaan ama ijtihaadkii ijtihaad ka duwanba qaba bal markaa taasi waa qowlkii wixii khilaafkan kaba ratimayena waa kan samaratu lkhilaafi ujeeddadu laba qowl baan aragnay inqiraad alcasri baa shardiya iyo shardi maaha qowlka saxiixa ee dee jumhuurulculamaana ay qabaan taasba weeye khilaafkan masalada maxaa dee camali ahaan ka soo baxaya oo dee masalan samaro ah ama natiijaha kolkol baa dee khilaafyadan laynoo soo naqliyo wax aynu nidhaahno waxaasaa kaba imanayo ka ratimayo lagu camal fali karo ama ka laasamaya aanu jirinba bal khilaafkan midhihiisu maxay yihiin waxa camali ahaan qowlkan ka dhalan ee kan kale maalan dee isaga khilaafsan muxuu yahay haddii kaa kale la qaatana waxaa camali ahaan ugaba imanaya muxuu yahay tii weeye taa iminka a halkan inoogu sheegayaano yanbanii waxaa ka ratibmaya cala alkhilaafi khilaafka fii hadihi almasalati la iskuba khilaafsan yaha shay aani laba shay kow cala alqowli biishtiraad inqiraad alcasri qowlkan lagu qowlo casriga inqiraadkiisa shardintii waxaa kaa kaba ratima kaa markaan dee kuba soconeen kaa kuba qowlo yasuuqu waxaa bannaan libacdi almujmiciina kuwan marka hore wax isku waafaqeen mujmiciintaa barhkood uba bannaan alrujuucu laaban can ra'yihi ra'yigiisii uu kaba laabmo walaa yuctabaru looma loomana fiirinayo isaga laguma tirinayo mukhaalifan ku khilaafay inuu yahy lilijmaaci liannahu lam yancaqid weli ijmaaci ma guntamin taasi waa mid bal jaanibka kale haddaan egnan wa cala alqowli bicadami alishtiraad inaan inqiraad alcasri shardi ahayn marka laguba qowlana laa yasuuqu uma bannaana liaxadin axad dadkii mujmiciintaa kaba mida iska daadee dadkii dabadood yimiye alrujuucu laaban can ra'yi ra'yigiisi uu kaba laabmo almuwaafiqi lilijmaaci ijmaaca waafaqsanaa lianna alijmaaca ijmaacan alxaasila xasilay ima an yakuuna calaa xaqin inay waxan ay ku ijmaaceen xaq yahay aw baatilin inuu baatil yahay labada mid buu noqon marka wathaaniyi muntafin inuu baatil noqdo waxaan lagu ijmaacayna waa mid aan jirin oo ama meesha kaba baxaya wa liladilati daallati calaa dalik adiladii taa tilmaamaysayn hore u soo maray oy kaba mid tahay haddii wax baatila maruun la ysku raaco waxaa meesha kaba baxaya xadiidkii rasuulka ilaah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh daa'ifo ummadayda ka midi kama zuulayaan xaqa inay ku taagan yihiin oy ciddii bal iyaga markaas dee la colowday ama khilaaftayna ay kaba qaalib yihiin ilaa dee waxa weeyaan inta kaba imanayso waqtigii ilaahay subxaana amarkii ilaahay kaba imanayo xadiidkaas baan rumoobeen oo noqdeen dee masalan wax runa aan noqdeenoo dee haddii la helo waqti baatil dadkoo dhamm ama dadkii ahlulijtihaadka ay baatil iskuba raaceen dee kol haddii taasi ay meesha kaba baxday maxaa meeshii imanaya falazima alawalu ka horea laazima oo wahuwa kownuhu xaqan waxaan lagu ijmaacay inuu xaq yahay walaa yajuusu alcuduulu camaa huwa xaqun dee markaasna ruuxna uma bannaana wax xaqa inuu kaba leexdaa uma bannaana oo bal markaa waxa weeye in laba samara ama laba shay baa kaba binaysmayo midi waa maxay waa tan imaka uu inoo labada dee dhinacba uu kaba eegeen mu'alifiintani oo ah haddii aan nidhaahno inqiraadu alcasri baa shardi ah weli ijmaacani ma guntamin oo waqtiguu guntamaya lama gaadhin inkastaba itifaaq markaa min jamiici almujtahidiin aan waqtigaa hayno deeta markaa waxay tahay kol haddaan ijmaacii guntamin dadkii markaa hore iskuba waafaqay haddii mid iyaga ka mida ama wax ka badan ijtihaadkiisuu isbedelo oo qowlkii qowl ka duwani uu muuqdo waa leeyo masalada khilaafiya un bay noqonaysaa itifaaqna meeshii uu kaba baxaya taasi waa diiniyo waayo ijmaacii weli ma guntamin laakiin haddaan idhaahno ijmaaca inqiraad inqiraadu lmujmiciin shardi ma aha kol haddii ijmaacii guntamay waa guntamay markaa qabla kayrihim ayaa kuwan mujmiciintu wixii xujo laasimaa ku noqonaya oonani ka tegi karin ama khilaafi karin taasi iyadu waa mid arrin labaad cala alqowli bilshtiraadi qowlkan ah waa shardi inqiraad alcasri laabudda waxaa mahuraan markaa noqonaysa min muwaafaqati man shaksi muwaafaqadii nasha'a barbaaro koray wabalaqa gaadhay darajata alijtihaadi ijtihaad darajadii gaadhay inuu iyagii qowlkii kuba waafaqo taas wailaa haddaan kaasi waafaqin lamaa tama alijmaacu ijmaaci ma taam noqonayo liannahu laa yancaqidu ijmaaci ma guntamayo ilaa binqiraad alcasri casrigoo dhammaada mooye arrin labaadoo ka dhalanayo samaradii khilaafkan ah bal haddaan idhaahno inqiraad alcasri baa u shardiya dadkii markaa hore ee isku waafaqay waa dadkii markaa mujtahidiintee jiroo mujtahid kale ma jirin markaa weeye waayo ina min jamiici mujtahidiin baan uba baahnayn laakiin intii ay noolaayeen welina inayma degin oo ma taam noqon ijmaacii ah haddii dad dee markaa yaryaraaba ay koraan oy aqoon sare yeeshaan oy derajadii ijtihaad gaadhaan markaa meeshii maxaa imanaysa itifaaqii hore wixii lagu itifaaqay balkanna inuu la qabo ra'yigiisu kaayay in dee la ogaado ayaa meeshii iman oo waxa weeyaan waa inuu iyagii kuba waafaqo si bal matalan ijmaaca ama itifaaqaasi inoogu hagaago haddii kaa markan dambe yimaan waqtigaa ama aan ijtihaadba u hel ahayn ama aan jirin uu ku waafaqi waayo dee arrinkii khilaaf baa jiro axad mujtahidiintii ka mida ayaa qowlkan aan qabin markaa waa intoodii badnayd unbaa isku waafaqdaye mujtahid khilaafsan baa jiro markaa ijmaacmama jirayo iyada taas waa haddii la yidhaha inqiraadu casri baa shardi oo bacnaa dadkii dabadood yimi ee laakiin intay joogeen yimi weeye maaha dadka iyagoo dhintay imanaya intaan casrigu dhammaan yimi ee mujtahidiin noqday waa inay iyaguna itifaaqan ku soo biiraan haddaanay kuba soo biirin iyada markaa ijmaaci ma guntamin taasay noqonaysaa ama ijmaaci ma jiro taasi waa haddii aan idhaahno taasaa shardi ah wacala alqowli bicadamihi qowlka ah haddaan ku soconno cadamu lishtiraad weeye inaan shardigaasi jirinna laa yajuusuloo kan dambe ee dadkii oo weli mujtamaciintoo jooga masaladiina hore la isugu waafaqay yimi aragti kalema yeelan karo waa inuu ijtihaad mujtahidna noqday waa inuu iyagu waafaqo taasoo uu raaca un ijmaacaasoo uma banaanaanaysa laa yajuusu lahu mukhaalafatu lijmaaci ijmac khilaafitaankii liannahu qad incaqada wuxun uu mujtahid noqday iyadoo ijmaacaasi guntamay dee se ijmaacyadii cusuurtii ka horraysayba ay xujo laasima isaga ugu tahay ayaa dadkan dee casri ahaan ku soo gaadhay kol haddii intaanu isagu mujtahid noqon ay iyagu masaladii isku waafaqeen ayay iyadna xujo ku noqonaysaa markaa inuu khilaafo ma banaanaysa inuu raaco un bay noqonaysaa bal masaladii inqiraadulcasri ma shardi baa mise ma aha waxii dee bal masalada suuradeeduna waa taa aan soo aragnay khilaafkaas waxa kaba ratimayana waa taa imaka halkan imaka aan kaba soo baxnay dee bal daliil ahaan wuxuu xoogeynaya jumhuur culamaa qowlkooda saxiixna waa kaa haddii aan qowlkaa la odhan ijmaac inoo jirayaaba ma jiraan mustanadu lijmaaci ijmaaca wuxuu ictimaadsanayo ama mustanadkiis mustanadku waa waxaan dee bal matalan imaka masale haddaan dee aan kuba fatwoodo oon idhaha masaladu waa xukumkeedu waa taa waxaasi waa xaraam ama waa xalaal waxaan ictimaadsadoon u cuskaday fatwadaasaa jirayso ama dee qowl ilaahaya subxaanahu watacaala ama rasuulka ilaahay xadiidkiiba ama sunnihiisiiba aan idhaahnoba aan u xujaystay ama bal haddii taa lasoo dhaafo dee kenin ijmaacii oo kale ijmaacana waa tan aan kaba soo baxnay qiyaas bal matalan saxiix oo kale bal umuuraha bal adiladii la ictibaarinaya mid ka mida ayaa dee ictimaadku noqonaya cuskashadu markaasaan odhanaynaa macnaa fatwadan ama xukumkan mustanadkiisu waa waxaan dee loo cuskaday xukumkan kaa weeye haddaba ijmaacan culimmadii kaba dhacaya dadkii mujtahidiinta ahaa ay isku waafaqayaan bal matalan xukum mas'alo ama nafyi ha noqday ama ijaaba ay iskuba waafaqayaan dee meeshii hawadooda iyo say la noqotay uun iyada maaha arrinku wax keenay in hadalkoodan ama qowlkoodani uu mid noqdo ayaa meeshii jira waxaan ay deliishadeen ee ay xukumkan markay sheegayeen ay u deliishadeen ee dee ay raacayeen baa meeshii jira kaas baa mustanadul-ijmaaci asal ahaan dee ma jirto un horta musanad la-aan waayo waxaan arkaynaaba a'immadii iyadoo aayad qur'aani meeshii ay jirto ama xadiis axaadiisii rasuulka ilaahay kaba midii uu jiro oo haddana bal fahamkiisii ay iskuba khilaafayaan oo haddana ay iskhilaafsan yihiin meeshii masaladii aayad baaba jirta xadiis baa jira sababtuna waa fahamkii baaba la isku khilaafay dee kol haddii iyadoo nas meeshii jira kolkol ama hadduu xadiis yahay subuudkii iyo subuut la-aantii baa khilaaf kaba imanaya kolna dalaaladii marka khaasatan dee nas aanu ahayn sayn soo marre wax danyaba uu yahay amase daahir oo kale ama caam iyo waxyaalo waxyaalahaas ayaaba khilaaf kaba imanaya dalaaladii ama dee ijmaal iyo waxyaale ay jiraan baa dalaalada nafteedii baa la iskuba khilaafaya qur-aanka dee dhammaanba waa sugan yahay oo waa dee qadciyu hubuute laakiin waa dalaaladii baa imanayso dee laba macnay wax ka badan baaba lafdigii loo kala daliishan karaa ama cibaaradii loo daliishan karaa dee kole dee iyagoo kuwaasi ay jiraan aan arkayna inay iskhilaafayaan oonay dee aragtidoodii aanay mid noqon iyadoo aanu wax ay ictimaadsadaanba jirin inay iswaafaqaan ma dhici karto oo inay iswaafaqaanoo iyadoo waxay cuskanayaan jirin markaa waxaa jira un waxaan mideeyey ra'yigoodii waxaan ijtihaadkoodii mideeyey ee dhammaanba ay tan ugu wada qowleen baa meeshii jira kaas baana mustanadkii ah laakiin kol waan ogaanaynaayo wixii mustanadkii ijmaacii waan haynaa awqaadda qaarkeed baa mustanadkii markaa aanu inoo muuqan laakiin kolley waxaa jira un waxaa la ictimaadsadoo arrinku kamuu iman hawo kama iman iyo si ay laba noqotay dee hawa hadday tahay asal ahaan mamay midoobeen oo qowl iskumay raaceen bal markaa tii baa mustanadkii iyo waxyaalo kuba sugan ayuu sheekhu yarta ama ay mu'alifiintu taabanayaan oo wuxu uhi laa yancaqidu ma guntamaya alijmaacu ijmaaci ilaa can mustanadin wax la ictimaadsado oo loo cuskado qowlkan ama ficilkan dee bal masalan lalaba yimi ee dadkii mujmiciintaa kaba dhacay taas xaggii uun mooye ma guntamayo kaasoo min kitaabin kitaab ah ow sunnatin ama sunnihi rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kaasi kolle waa qowlka sawaabka wa qaala qowmun qowm baa waxay idhaaheen yajuusu waxa bannaan inciqaadu guntankiisa can ijtihaadin oo iyadoo arrinkuba uu ijtihaad yahay nasba aanay hayn ee markay ijtihaadeen kollay taas inay ijtihaadkaasuun ay wax isugu waafaqaane waa suurtagal bay idhaha ma waaba bannaan yahay faqad laakiin wamanaca waa manciya dalika kaas shaykhulislaam ibnu taymiyata shaykhu lislaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala fi kitaabih macaarij alwusuul ilaa ana usuula addiini wa furuucahu qad bayanaha rasuul bal risaaladiisa cunwaankaa leh ayuu tan kuba manciyey xaysu qaala fiihi waxaabuu ku yidhi kitaabkaas walaa tuujadu lama helayo masalatun mas'ale lama helayo masalan masaladaasoo yatafiqa ma yutafaqu la isku waafaqayo alijmaacu ijmaac calayha waasan lafdiga halkan iiguba sugan majmuucu lfataawa ayoo cibaarada ay kuba soo aroortay halkan yatafiqu bedelkeeda yuujadu ayaa taalay oo markaa cibaaradu ay noqon walaa tuujadu masalatun masale lama helayo yuujadu lijmaacu calayha aan helayno iyadoo lagu ijmaacsan yahay dee tanna waxa weeyaan ama la isku waafaqayo in laguba ijmaacay oo dee haddii ijmaaca adigu markaa aan la iskuba waafaqin cidda ay soo naqliso waa suurtagal buu leeyahy ee la isku waafaqsan yahay ijmaac laguba ijmaacay taas lama helayo ilaa wa fiiha nasun in nas meeshii jira mooye dee naskaas baana keenay ijmaacan ahlucilmigu ay kuba ijmaaceen kaa wuxuu yihi sheekhu raximah allahu tacaala waqad hadalkiisii baa socdee waqad kaana bacdu nnaasi dadka barhkoodu waxay ahaayeen yadkuru mid sheega oo kuwa sheega masaa'ila masaa'il fiiha ijmaacun ijmaacuu kuba sugan yahay bilaa nasin iyadoo nas meesha jiraaba aanu jirin wadaalika kalmudaarabati mudaarabadiiba wey oo masalada waa radin doonaa haddii a la idhaah meeshii nas baana jira ayuu odhan doonaaye wuxuu leeyahay culimmada barhkooda bacda naas oo kaba cabiray ayaa waxaabuu sheegayey dee masalo meeshii ama masaa'il ummadda ay isku ijmacsantahay ama dadkii mujtahidiinta ahaa oo nas markaa inoo sugan oynu haynaa asal ahaan ama nasbe aanu jirin taasuu sheegayo wuxuu misaalna uga soo qaaday taa ama mudaarabadii mudaarabada kolley waxaan filayaa dee dad dadka dalabada cilmigu waa wax ka qarsoon maaha ama mudaaraba ha la idhaaho waana cibaaradii dee markaa xanafiyada iyo xanaabilada cibaaradoodii weeye ama qiraad haba la yidhaaho cibaaradii reer xijaas waayo reer ciraaq baa cibaaradoodu taa ahayd qoladaasna waa reer ciraaq ama qiraadha laba yidhaaho sadee cibaaradii maalikiyada iyo shaaficiyada cibaaradooda kutubtooda ay ahayd bal matalan waana cibaaradii reer xijaaz oo iyagu qaaliban reer xijaaz luqa ahaan umay isticmaali jireen mudaarabada qiraad bay isticmaalayeen kollay suuradeedna waa dee xoog iyo maal iskaalmaysanaya nin xoolole oo nin kale xoolihiisii u dhiibaya oy ku heshiinayaan kan inuu shaqadii yeeshuu kuba shaqeeyo hadhowna wixii halkaa ka soo baxay faa'iide ee la helo bal dee si ay ku heshiiyeen ama ha kala badheen ama ha kala badsadeena ay qaybsadaan waa faa'iidadaa la qaybsanaya markaa nina xoolihii buu leeyahay nina hawshii iyo camalkii buu leeyahay waxaa lagu shuraakayahayna hadhow waa waxa soo baxaya waa rixigaa lagu shuraakoobaya taas bay tahay haddaba taas bay bacdigood yidhaaheen wax nasaynu haynaa ma jirto kolley xadiid ibnu maajah iyo waa sanadkiisa daciifa meesha ka buluq saaxib albuluuqba ama xafid ibnu xajarba uu soo naqliyey cidda hadalkan tidhi horta waxaaba kaba mid oo dee inta badan lagaba soo naqliya kitaabkiisana uu ku leeyay naqdi waxa weeyaan san habeenkii dhoweydba soo sheegnay masaa-isha ijmaaca uu inoo soo sheegaya sheikhulislaam ibnu taymiya waa ibnu xasmi kitaabkiisa maraatibulijmaac la yidhaaho ee habeenkii dhoweyd masaa-isha ijmaaca ay inooga soo naqliyeen mu'alifiintan sheegay habeenkaasna inuu leeyahay ibnu taymiya kitaab naqdu maraatibulijmac oo suurooyinka qaarkood uu ijmaacan kuba diidan yahay ibnu xasmi baa kitaabkiisa wuxuu ku yidhaahaa kul abwaabi اlfiqhi falaha aslu min alkitaabi aw sunna xaasha alqiraad abwaabta fiqhiga dhammaanteed asal bay ku leedahay ama qur'aanka ama xadiidka rasuulka waxaan qiraadka ahayn waa cibaaradiisii waxaan qiraadka ahayn oo isaga wuxu dhaha famaa wajadna lahu aslan fiihima albata asal ay qiraad leeyahay ama mudaaraba ay leedahay qur'aankana kamaanaan helin sunnaha rasuulkana kamaanaan helin weliba waa gooyo albata waana dee cibaaradan uu sheegayo laakiin wuxuu raaciyaa walaakinahu ijmaacun saxiixun mujarad waa ijmaac saxiixoo markaa mujarad ah markaasaa wuxuu yidhaha waxaan goynaynaa aan yaqiininaynaa waxa weeye dee casrigii rasuulka inay qiraad ku jiray rasuulkii ilaahayna kaba warramay oo uu sugay dee markaa kaloo du hadalkiisa damba kii hore ka daba keenay taqriirka rasuulkuba waa sunnihii rasuulka ayuunbuu qeyb kaba midayo meeshii sunna ayaaba jira markaasaa dee haddii aanay taasi jirinna arrinkaas ah taqriirkaasi mabay bannaanaateen oo usluubkan ama waxyaalahan dee inay waxaan soo bixi doonaa waa wax majhuula inuu soo bixiyo in kale aan la garanayn jahaaladaasna dee cuquudda waa tan jahaaladu ay fasaad ama ay fasahaadiso oo wuxuu noqon lahaa waxaan bannaanayn kolle kitaabkiisa almaxallana walaa aanu dee cibaaradan kaba cabirin wuxuu kaba cabira un dee waxaa dee aan jasminaynaa aan yaqiininaynaa inuu arrinkani waqtigii rasuulka salawaat ullahi wasalaamu caleyh jiray ciddii haddii khilaaf lagaba keenana khilaafkaas lamama dayayo xaggiisa mama dayayno sababtuna waa naqlu lkaafati waxa weeyaan waxa weyan ilaa dee waqti rasuuli llahi sala allahu alay slam ama rasu waqtigiisii rasuulka lagaba gaadhayo waa naqlu lkaafa can ilkaafa ayuu kaba cabiraa waxaana dee tuu soo qaataaba rasuulkii ilaahay bixidii uu maalkii khadiijo u baxay qabla alislaam inay mudaaraba ama qiraad ay ahayd dee markii dambena laguma tacamulaya waana arrinka jiraba weeye horta taas hadalkana waa kaynooguba iman doona bal dadka markaa yidhi wax asala uma hayno ibnu xasmi kitaabkiisa maraatib ulijmaac ayaa kaba mida oo wax dee imika mustanad aan ugaba dhigno oo qur'aan ama xadiisa oon ahayn dee camalka mustamirka ah ee dee taqriirka xaggii ah ma haynu leeyahy laakiin dee taasba waa sunnihii rasuulka qayb kaba mida hadalkana way nooguba imantaas marka wuxuu yihi walaysa kadalik arrinku saas ma aha in mas'ala ay jirto ama masaa'il lagu ijmaacsan yahay oo nas jirin sida dee mudaarabadan oo kale arrinku kaa maahae hadalka ibnu taymiya hadda socda bal ilmudaarabatu mudaarabadu kaanat mashhuuratan waxay ayd mid la shuhrowday baynahum iyaga dhexdooda fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga oo waxay ahayd mid la yaqaano macruufa mashhuura dadka dhexdooda ama carab dhexdooda qabla alislaam laa siyama qurayshin weliba gaar ahaan quraysh fa ina alaglaba calayhim tijaara dee de iyagu dhulkoodu zarac ma lahayn xoolo sidaasana ama qurayshulbidaa haddaan idhaahno dee way iska lahanin nin xoolo meelo dabada u joogeena dad tijaaro ku nool bay ahayn mala quraysh dawaahir waa laga yaabaa inay xaalkoodu kaba yardunaa fa ina alaglaba calayhim tijaara waxa iyaga u badnaa baac mushtari bay ahayd waa kuwa dee labadii rixla rixlata shitaa'i wasayf ba lahaa wa kaana asxaabu lamwaali dadka xoolaha lihi waxay ahaayeen yadfacuunaha xoolaha kuwa u dhiiba ila alcumaali dadkan kuba shaqaynaya wa rasuulullahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahayna qad saafara bimaali hayrih xoolo hayrkii leeyahay intuu qaaday isagoo isagu markaa caamilkii ah ayuu laba safray oo xaggii qabla nubuwati nubuwada horteed waa xoolihii khadiije dee intii aanu markaa nubuwada horteed shaam buu laba safray kama saafara bimaali khadiija saa uu maalkii khadiijaba rasuulka ilaahay isagoo wada oo dee waxna iibinaya waxna soo iibinaya bal masalan taas uula safray waalciiru safarkii allatii ciirka ama safarka iyo qaafilada kaana uu ahaa fiihaa dhexdeeda abuu sufyaan ujeeddada abi sufyaan uu hogaaminayey kaana akharuhaa inteedii badnayd waxayd mudaarabatan maca abi sufyaan abi sufyaan iyo wakayrihi dadkii kale laba socday macooda mudaarabo lala galay baa eerkan uu sheegayaa waa qaafiladii aada u badnayd ee keentay dagaalkii beder inuu dhaco muslimiinta iyo gaaladaba uu dhex maro oo sufyaan baa hogaaminayey quraysh badankooduna xoolay ku lahaayeen dee majmuuco markaas ama ilaalin hawla socdeen iyo dee markaas shaqaalihii kaba ama dadkii xoolahan loo dhiibo iyaguba dee tijaaradooda watay xoolo dad kalena uba qaadayna way kuma jireenoo abu sufyaan hogaaminayay waana xoolo badan oo markii dambe ay u adeegsadeen dee wixii bal masalan maaligelintii dagaalka ay muslimiinta kusoo qaadeen sanadaa dabadeed ama qaswadii uxud waayo xoolihii lagu maalgeliyey wixii tijaaradaa ka soo baxay badnayd inay safarku waa badbaadee ayuu ahaa haddaba taasoo kale buu leeyahy mudaarabay ahayd ama abu sufyaan haba noqoto oo isagoo dee xoola leh ayuu xoolo dad kalena qaadayay iyadoo dee ay ku heshiinayeen nisbo wixii ka soo baxa uu yeesho ee dadkii kale laba socdayna mid xoolihiisa iyo dee shaqadiisaba wada watiya kuwa iyagu shaqaalo uun ahaa xoolaha dadka kaleba wadayba way isugu jireen oo bal markaa taasba mudaarabay ahayd markaa waqtigaa la samaynayay falama jaءa alislaamu islaamku markuu yimi aqarahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay uu sugay oo arrinkii dadka umuu diidin fa kaana asxaabu asxaabtiisu waxay ahaayeen yusafiruuna kuwa safro oo bimaali kayrihim xoolo kayrkood leeyahay ayay iyagoo haya oo wada ayay laba safri jireen mudaarabatan mudaaraba ahaan iyo arrinku qiraad ahaan ayay u safri jireen oo rasuulka ilaahay asxaabtiisu ee kuwii aan xoolaha lahayn intay xoolaha dadka kala qaadaan ayay shaam iyo meelo iyo meelihii kalba tijaaro laga helayo ayay ula safri jireen oo hadhow wixii soo baxa ayay iyagiyo dadkii xoolaa lahaa ay markaa wadaagsanayeen oy shuraako kuba ahaayeen walam yanha can dalika rasuulkii ilaahayna taa dadka uma diidin ama walam yunha can dalik taasna laysumaba diidin dee dabadiina rasuulka ilaahay markuu wafaaday dabadiina arrinku waa soo socday kollayna dee qadiyo imaam malik muwadais iyo kayrkiiba kuba sugan ama arrin kuba sugan oo laba inan oo cumar dhalay cubaydullahi iyo cabdullah labadoodaas iyo abu muusa alashcari iyo waxyaalo dhex maro markii dambe xoolo loo soo dhiibay oo xoolaha muslimiinta ka mid ahaa arrintii markay dee iyagii aabahood iskuba qabsadeen ugu dambayn dadkii saxaabada ahaa ama wax kaba joogay adugu dadka qaar ay kula taliyeen inuu arrinkii mudaarabo kaga dhigay qisada haddaan soo yar koobana mar iyagoo jihaad kaba soo noqday dhulkii dee ciraaq kaba sheeyey ayaa abu muuse way yimaadeen oo abu muuse oo markaa ciraaq qaybo ka mid ah dee amiirkeeda ahaa abu muuse alashcari markaasuu dee isagii waa soo dhoweeyey oo waa maamuusay markaasuu yidhi waxa dee haddaan wax aan idiin hayo kuba maamuusi karaa maba jirtee xoolaan hayaa aan isleeyay cumar u dir oo madiine la geynayo dee xoolaha muslimiintaba kaba mid ahaa dee sii qaato oo ama ahaan u qaato inta wax gashataan waxaan ciraaq laga helayan xaggaa laga helayn hadhow markaa madiino tagtaan wixii ibiyo xoolihiina iskaba bixiyo faa'iidadaasna intaasaan likuma maamuusi karaa xolihii kollay faa'iido aad iyo aad u badanna way keeneen markii ay cumar u yimaadeen waana aabahood buu yidhi xoolahoo dhan keena wixii dee ama raasamaalkii iyo faa'iidadii baytmaalka muslimiinta leh cabdullahi cumar umu abse oo dee aabihiibu kaba haybise cubaydullahi baa yidhi haddii dee waxani ay lumaanba annagaana lagu yeelan lahaa eseban dee khasaaraheediina u qabaynaa faa'iidadeedina aanugaba qadaynaayoo markaasuu yidhi meeya isagu tibu ku adkaysa oo wuxuu yidhi oo su-aashiisa ahayd dadkii kale ciidanka ee idinla socday xoolahan uu idin amaahiye wax lamida miyuu amaahiyey may baa arrintu noqoto yidhi de haddaba waxa taa laydiin siiyey waa ina tin ilmo cumar wax kala ma ahayn waa ilmo cumar buu eegay waa ilmo cumar buu yidhi taasaa ku hesheena wax kala ma ahayn xoolahan iska soo hooyey adugu ugu dambayn baa axad asaxaaba barhkood yidhahna cabdiraxmaan ibni cawf waa ayuu yidhi mudaaraba qiraad ka dhig marka taasna culimmadu waxay u daliishadaan inuu agtooda macruuf ku ahaa eeg dee haddaad mala taa ka dhigtaa roonayd oo tibuu markii dambe aqbalay oo xoolihiina waa laga celiyey wixii ay heleenna kala badh ayuu ka qaaday wixii dee faa'iide usoo baxay arrinkuna ahaa dee waa arrintii cumar laguma yaqaanay oo xataa cumaashiisaba waa la xisaabtan jire wuxuu arkay inay muxaabaad tahay ee xasho uun ilmo cumar weeye uu waxan uu sameeyey oo kale taasuu arkay markaasuu xoolii adigu bal markii dambe markii hore wuxuu doonaya inaanu iyagu waxba helin cubaydullahina waa dooday laakiin cabdullaahi kama doodin ee ugu dambayn waxay noqotay qiraado ujeeddadu dee agtoodiina haddana saxaabadu dabadeed way ku dhaqmayeen oo wax macruuf ku ah agtooday kuba ahayd wa sunnatu sunnuuna qowluhu rasuulka ilaahay qowlkii wa ficluhu wa taqriiru oo sunnuhuna dee ma aha uun rasuulka ilaahay qowlkiisa iyo ficilkiisa uun wixii dadku ay ag la samaynayo eenu dadka ku inkirin eenu markaa diidinba waa wuxuu dee sharcan waa wax jaa-iso sunnii rasuulkay noqonaysaa marka mudaarabadii haddaynaan bal xadiidka ibnu maaja haddaan iskaba meesha ka saarno waayo xadiis daciifa weeye can mudaarabadii xadiis qawriya u weyno ficilna oo rasuulka ilaahay bacda nubowana u weyno dee arrinkani wax waaqic oo lagu camal falo weliba si baahsan buu ahaayoo rasuulka ilaahay arkayo oo aanu diidin wax qur'aan oo kusoo degoo taxriiminayaa ma jirto markaas sunnihii rasuulkee taqriiriga ah bay taasi tahay oo lama odhanaya markaa masaladan nas ma jiro mustanad ma jire mustanadku waa sunnaha rasuulkee taqriiriga ah salawaatu ullahi wasalaamu calayh falama aqaraha markii uu sugay rasuulka ilaahi mudaarabadii kaanat haabitatan bisunna waxay noqotay mid sunnaha rasuulka ilaahay kuba sugan intaa waa kalaamkii ibnu taymiya bal markaa ijmaacu kolle musnad buu leeyahy awqaadda qaarkeed musnadkaas baynaan dee la arkaa inaynaan ogeyn ama aynaan kaba warhayn ama aynaan aragtaasaa dhacaysa aqsaam ulijmaaci ijmaaca qaybihiisa oo ijmaacii ayaa bal haba qaybood bay u kala saara ama dee qaybay u kala saaraanba bal qaybihii u kala baxayay yanqasimu waa qaybsamayaayo alijmaacu ijmaacu min xaysu waa xagga markaynu eegno un ijmaacnimo waayo haddaynu dee jaanib kale eegno qowl iyo ficil iyo waxyaala lasii kala qaado wuxuu tegayba intaa in ka badan buu uqaysayay markaynu eegno wax lagu isku waafaqay inuu yahay ijmaac inuu yahay xaggaasun ilaa qismayni laba qaybood kow ama awaluhaa ijmaacun qawliyun aw ficliyun mid waa ijmaac qawliya ama ficliya macnuhuna waa isaga iyaga inoo sharxi doona ka labaadna waa ijmaacun sukuutiyun ijmaac loo nisbaynaya aamus la aamusay oo dadka qaar ay kaba aamuseen oo aamuskoodii laga soo qaaday inay ogol yihiin labadiba waa kon sharaxoodii falawalu ka hore an yusarixa inuu caddeeyo weeye kullu fardin shaksi kasta oo dadkii ahlalijmaaca weeye dadkii mujtahidiinta ah biqowlihi qowlkiisa fi lxukmi almujmaci caleyh xukumkan lagu ijmaacayo oo amar diiniyaa yimi waana kan aan leenahy waa la ysku waafaqoo lagu ijmaacay mid kastoo dadkii mujtahidiinta ka mid ahaa waa in hadal laga hayo dee caddaynaya dee bal masalan qowlkiisii ah dee inuu bal masalan xukumkan qabo taasi waa mid oo ijmaaca qowliya waa mid aw yafcalahu amase uu sameeyo an yusarixa kullu fardin aw yafcalahu uu sameeyo oo dadkii mujmiciinta ama dee ahlalijmaac ahay mujtahidiinta baa waxaan aragnay ficilkan iyagoo dhammaantoodba uu kasoo wada fulay ma aglabi dhammaanba wada sameeyey fayadullu wuxuu markaa tilmaami ficluhu samayntiisa iyahu waxaan uu sameeyey ee uu ku dhaqmay ama ku camal falay calaa jawaasihi cinda markaa dee waa inuu wixii bannaan yahay oo aw yafcalahu oo fayadulla ficluhu iyahu calaa jawaasihi cinda uu markaa taa tilmaamo waxaan samayntan uu sameeyey inuu agtiisa wax ku bannaan yahay balkaas waa qaybta hore wa hada alqismu qismigan min alijmaaci ee ijmaac ahay laa khilaafa fii xujiyati inuu xujayo wax khilaafoo kuba sugani ma jiro cinda alqaa'iliina bihubuuti alijmac dadka iyagu ku tegey in ijmaacu wax jiro yahay oo dee hubuut alijmac oo dee bal daahiriyadii ijmaaca ku koobay uun saxaabada markaynu dhaafno wathani ka labaad ee ijmaaca sukuutigii ee khilaafka dheeri kuba sugan yahay an yaxsula inuu xasilo weeye alqowlu qowlku aw ilficlu ficilku min albacdi badh uu kaba xasilo wayantashira uu faafo oo daalika kaasna waa qowlka ama ficilkaasi canhum bacdiga xaggii uu kaba faafo oo dadkii ay wada gaadho oo la maqlo oo wayaskuta ay aamusaan albaaquuna intii kalena can ilqowli bihi qowla isagii kuba qowlaan aw ficli amase samayntiisa ay sameeyaan ay kuba markaa ka aamusaan aw laa yunkiru amase aanay inkirin oonay ku qoonsan calaa man xasala minhu ciddii qowlka ama ficilkaasi xaggiisa uu kaba xasishay balkaasba weye oo waa kan labaad waa ijmaaca sukuutiga ay dhahaanoo dadkii mujtahidiinta ee casri cusuurta ka mida noolaa ayaa barhkood masale ay kuba fatwoodeen taa ka soo qaad ama ay xukumeenba ay ku qowleen intii kalena warkii way maqleen waqtina way heleen muddo ama muhlo ay kaga fikiri karaan oo ay kaga baaraandegi karaan ay ku ijtihaadi karaan masaladii oo ay ku rogrogi karaan way heleen waxa bal markaan calaamata rida oo ogolaansho ama calaamata sukti ka soo fushayna ma jirto waayo labadaa kale laba xukum oo kale kala yeelanayaan oo kan aan ahayna aan ahayn oo dee mid isagu haddii calaamata rida ay kasoo fusho ka horaan raacinayna calaamata sukdina ijmacba mama jiro halkaa khilaaf ma gelayo bal masalan mudday heleen ay wixii eegaan ku ijtihaadaan way ka aamuseen oo kamay hadnin ama waxaa dee imika soo gaadhay ee faafay ficil haba noqdo badh mujtahidiintii ay sameeyeen ama qowl haba noqdo xaaladaas baa waxay kaba cabiraan ijmaac sukuuti oo aamuskan dee dadka ammaanadaa diineed sida maxalkaa sarena ilaahay gaadhsiiye mujtahidiin uu kaba dhigay ee dee bal masalan mansilada aad iyo aada u sarraysay xilkeeduna weyn yahay ilaahay gaadhsiiyey arrin ay maqleen in lagu la yidhi oo dad iyaguna wasankooda le ay yidhaaheen ama ficil ay sameeyeenna waqti dheer oy ka baaraandegaan u helay marka hadday aamusaan aamuskii waxay ka dhigan tahay calaamata ridaa ama muwaafaqo iyo ogolaansho oo bal masalan sidaan dee sunnihii rasuulkaba waatanaan aragnay wax uu maqlay in la sameeyey ama uu dee agtiisii lagaba sameeyey ama laguba hadlay hadduu inkiri waayo meeshii waxaa loo daliishanayaa wax bannaan inay tahay wax bannaan inay tahay taqriirkii rasuulku walow dee taqriirkoodii taqriirkiisii aanay dee kollay isku heer ahayn haddaba kol haddii umuurahaasi ay dhacaan dee waxaa laga dhigayaa inay iyaguna ogolyihin inay waafaqsanyihin laakiin kolley culimmadu bal umuuro ayay way si dee lagu tilmaamo un waxaan in lagu tiriyo inuu muwaafaqayo umuuro kale oo ayay soo yar kordhiyaan oo halkan lagu sii qaydayo mid waa taa aan nidhi cibaarada inooguma sugna walow dee gaadhida iyo faafitaanku waa sax ee muhlo iyo waqti inay helaan ay ku ijtihaadi karaan ee masaladan ay ku rogrogi karaan taasi iyadu waa mid oo bal masalan dee faafitaankaas oo kale arrin kalena culimmadu way sheegaan oo masaladan inay masale takliifya tahay taa dee jawaaska iyo ama xaaraamnimo iyo xalaalnimo iyo umuurahaasi ay kaba imanayso ee masale aan takliifi ahayn iyada taasna baabkan way kaba saaraan se iyadoo dee myidhi saxaabadii mid kamidu fadilayaa bal masalan camaar baa xudayfe ka fadli badan oo kale intii kalaa maqlo way aamuseen oo kale kollay tafsiil dee saa dhib yaraan iyo umuurahan lagu ogaan kara masaladanna ma aha marka taasna masale takliifiyaba ma aha saa daraaddeed iyadana waxa weeyaan shardi bay kuma soo daraanoo adma shuruudday kuma soo daraan arrin kalena waa jiraayoo muhima halkan culimmada ay ku baraarujiyaanoo waxaasi inuu dhacay qabla istiqraar ilmadaahib madaahib baa jirta dee madaahibtan bal afarta madhabood haddaan soo qaadano ee shuhroobee dee atbaacda aada iyo aada u badan leh ee bal matalan taas oo kale aqwaalay leeyihiin dee ay iskuma khilaafsan yihiin oo kale haddii dee nin madhab qowlkiisu uu yahay masalo madhabtiisiya uu yidhaa waaba xukumkeedu waa taas oo kale dadkii kale mujtahidiinta ee madhabo kala dhici karta iyo usuusheedba waafaqsanaa ay masaladii ay kaba aamusaan oo kale dee xukumkii madaahiba waa la ogaa waxay madhabtaasi qabtay waxay madhabtaasi qabto lama odhanayo kani waa ijmaac sukuuti oo masaladii waa laysku waafaqay oo kale oo iminka bal masalan haddii uu nin kuba qowlo dee bal masalan shaaficiyulmadhaba dumarku lamsigoodu waysaduu jebinaya waana nin mujtahida mujtahidiintii madaahibaha kalena way ogaadeen oo way ka warheleen oo waqtina way heleen way ka aamuseen oo kale taasoo kale iminka muwaafaqa lagama dhigayo waayo dee way sugantay madhabtaasi waxay qabtay aqwaashani waa aqwaal sugnaatay oo la ogayo khilaafkeedu uu sugan yahay khilaafkeedu uu sugan yaho taasna aanu kuma suulahayn bal markaa inay taas noqotona waa arrin ay barhkood dee ay halkan soo kordhiyaan haddaba markay umuurahaasi dhacaan ayaa waxaa laga dhigayaa ciddan aamustay inay waafaqsan tahay haddii kale way ka hadlaayeen oo way diidi lahaayeen kaasi weeye ijmaaca sukuutiga wa min amhilatihi amhiladiisa waxaa ka mida buu yidhi alcawlu cawlkaa kaba mid ah xakama bihi cumaru cumar baa cawlka xukumay fii khilaafatihi khilaafadiisii bimashhuurati bacdi saxaabati asxaabta bacdigood isagoo laba tashaday wa sakata markaasoo baaqihim intoodii kalena oo barhkood baa meye mashhuuradii baan ujeeda la tashigii maaha waa taladooda oo barhkood baa ishaare weeye ishaare barhkood ay taa ishaareen masalada cawlka intii kalena waa amsan kolle cawlku waa dee shay macruufa xaggan faraa'idkiiyo dhaxalka macruufku ah waxaana uu yahay waa dee haddii imika wax la dhaxlayaba maalkii la qaybinayey dadkan kale iyagu xaq irsiga uba leh ee sihaam muqadara lahayd haddii dee sihaamtoodii maalkani aanu kafaynahayn oo bal masalan oo kale ayay dee ayuu cawlku yimaadaa waktigii rasuulka cawl ma dhicin abubakar waktigiisina cawl ma dhicin waa iyadu markaa cawlku wuxuu noqonayaa un markay wixii furuuda ahaa ee muqadarka meesha ay isku cidhiidhideen maalkii uu wada waasac noqon waayo ayay noqonaysaa bal in la nuqsaamiyo wixii la heli lahaa dadkiina sidaa loo wada gaadhsiiyo waktigii cumar bay soo baxdo kollay masaladii dee ay sheegaan walow laba suuro ay uba dhigaan kolley waa laba masalo iskuba dhow berigii dambena cahdigiisii lamay bixine laakiin cahdigii ka dambeeyey waktigii cusmaan iyo markii khilaaf soo baxay ibnu cabbaas ayay masaladu mubaahala la baxday oo mubaahala la yidhaaye waaba iyadoo bal waxa weeyaan haweeney baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii way kaba tagtay suuro haddaan eego laba dumara ama laba hablood ay walaalo ahaayeen dee ashiqadeeda maanta waa isla mid haddaan ashiqa jirin na way kaba tagtay dhaxalkii baa yimi cumar baana masaladii loo keenay labada qolaba waa ahlu fard zawjkii awlaadnimaba jirto oo nisfi buu leeyahay dee kuwana waa dumarkana waxay leeyihiinba dee waxa weeyaan fain kuna nisaan fuuqa sanatayn falahuna sulusaa maa tarak oo waxay leeyihiin oo dhaxalkoodu yahay saddex meelood laba meelood ahaan haddii zawjkii niskii qaato iyagii waxooda waa nuqsaamaya naqsi baa gelaya iyagii haddii lagu horraysiiyena zawjkaa wixiisi dhinmayaan cumar baa dee tatani ay kuba timi oo yidhi haddaan dee san zawjkii ku bilaabana qoladan kalea xaqoodii nuqsaamaya haddaan iyagii ku bilaabana dee zawjkii baa wixiisi nuqsaamaya waa arrinkan yimi markaasaa adigu saxaabadii markuu arrintii u bandhigay ayaa waxaa la yidhaha cabbaas baa ishaaradan lahaa oo yidhi bal ninkani ama ruux hadduu dhintaba oo uuba masalan dee uu ka tago iyadoo wixii uu haye loo hayeyba lix diinaar ama lix dirhanba ay tahay nin saddex diinaar kuba leh misaal ahaan baan ujeedaa iyo ku kaloo afar diinaar ku leh meeshii xaqii yaalayna waa lix oo kale maxaad samayn lahayd dee waa wixii inta la isku celiyo oo wixii toddoba meelood loo qaybiyo kanna saddex baa la siin lahaa koodna afar baa la siin lahaa untaas oo waa sidii loogu qaybin lahaa dee sidii la yeela haddaba sida taa kaba yeellay tanna kaba yeel bay noqotayoo maalkii haddii halkii lix meelood looga qaybin lahaaye sidan u kala qaadan lahaaye adigu bal marka ayaa waxay noqotay in dee la yar maalkii la nuqsaamiyo qolo kastaa wax sulu nis lagu magacaabiyo sulusayn haba heshee laakiin sulusaygii maalka dhab ahaan ma aha waa ka nuqsaansan yahay niskii maalka maahay waa kaba nuqsaansan yahay suro kale barkood sheegaana waa iyadoo bal matalan masaladaasun ay meesha taalay waxa weeyaan walaal haweeney ah oo nis leh iyo hooyo dee iyaduna meeshii walaalo tacdiido ma jiraan dee waxa weye awlaadna mama jirta thuluth markaa qaadanaysa iyo zawjkii oo meeshii maalkii waxaa ku kulmay nis iyo nisfi iyo thuluth maalkiina ma noqonayo dee haddii laba meelood loo qaybiyo laba nisfuma soo baxaya thuluthku meeshiibuu kaga baxaya arrinkan waa iyadna waa suuro labaad ay bacdigood usoo suureeyaane bal masaladu taas weyd mar dambe ay la baxday mubaahalo siday kula baxdayna waan arki doonaa mar dambe haddaba waxa weeyaan masaladaas oo kale markii uu ishaarada bacda saxaaba ay laba yimaadeen cumarna waa fuliyey intii kalena way ka aamuseen masale lagu dhaqmay oo lagu camal falayo ilaa maanta lagu camal falayo ayay noqotay dee barhkood baana arrinkoodu aamus ahaa waa muwaafaqo kuwana waa kuwan ishaarada lahaa bal cabaas hadduu noqdo markaa taasoo kale waa ijmaacii sukuutiga ahaan masalada mar dambe u soo yar celin doonaan eegi doonaa bal khilaafka ibnu cabaasin wa hada alqismu qismigan ikhtulifa fiihi waa la iskuba khilaafay fa qaala qowmun qoom baa waxay yidhaaheen inahu ijmaacun waa ijmaac oo laa yasuuqu alcuduulu canhu kol haddii dee shuruuddiisa ama quyuuddiisa la helo waa ijmaac aanay bannaanayn in laga leexdaa kollayna axmed oo kale qowlkiisa weeye xanafiyada intooda badan iyo maalikiyada shaaficiya asxaabtiisa intooda badanna waayo qowl kalaa jire waa laga soo naqliyey qowlkan wa qaala qowmun qoom baa waxay idhaaheen laysa biijmaacin walaa xujatin ijmaac maaha xujana maaha bay yidhaaheen oo iyagu markaa waa saddex qowlan waqaala aakharuuna inahu xujatu wamacnaa lamaba daliishanayo weeye kuwana waxay dhahen waa xujo eh laakiin ijmaac maaha kollay qaadigii shahiirka ee baqilani iyo imaam alxaramayn iyo ibnu caqiilkii xanaabilada iyo waa qowlkood shaaficina iyada qowlkana waaba laga soo markaas waxaweye laga soo naqlayaa bal de waxaadan suurtagalay leeyihin kan aamusani inuu masaladii on u caddaan oo uu ka joogo ijtihaad uu muuqan waaye ugaba aamusay taas baa suurtagala inuu dee bal matalan umuuro kale dee waxa weeyaan ama haybaysi cideed oo kale taasna waa yar baciid kolle suurooyinka qaarkood inuu qababaasa masalaan ugu tegi doono ruux kastoo mujtahida wixii uu laba yimi inuu sawaabiyo kulla mujtahidiin ama ijtihaad kastaaba uu sawaab yahay qowlkiisu inay adigu umuuraa dhici kara bal aan barhkoodna ay marka dambe iyagood moodo qolada inay taa uba iilanayaan ay yar dheerayn doonaan iyagoon wax tacqiiba laba iman oo saa daraaddeed xujo maaha yidhaaheen waa ta wixii la kala daliishaday wastadalla waa daliishaday oo man qaala ciddii tidhi biannahu laysa bixujatin dee kuwa kale bal cawlkiiya baabay daliishane xujo maaha fadlan can an yakuuna ijmaacan iskabadaa inuu ijmaac noqdee bianna sukuuta min almujtahida aamuskan ruux mujtahida xaggiisa ka soo furaya yaxtamilu waxaa suurtagala an yakuuna lilmuwaafaqati inuu ogolaansheeyo sidaa laba yidhi taasi waa suurtagal wayaxtamilu waxaa suurtagala an yakuuna licadami ijtihaadin fi lmasala muddaba haba hele laakiin inaanu ijtihaadinba oo masaladii aanu eegin oonu markaa aanu dee ijtihaad adigu aanu ku ijtihaadin oo sidaa ugaba joogo oonu qowlkiisu yahayna waa suurtagal aw ijtihaada fiiha amase waaba ku ijtihaadaye walaakin lam yatar lahu fiiha shayun ijtihaadkiiba waxbaa u raajix noqon waaye waxbaa u muuqan waaye saasuu ugaba aamusay aw sakata ama waaba aamusay mahaabatan dee haddii bal cid laga haybaysanaya ay jirto kamaa rawa ibnu cabaasin radia allahu canhu si ibnu cabaas uu wariyeyba fii masalati alcawli masaladan imanka aan soo ka markii dhaweyd aan haynayd oo masalada sidaan soo sheegnay waa furuuddii oo iscidhiidhiyo in soomaalka anuu waasac noqonayn oo nuqsaani ay warasadii dhammaan gelayso taas bay tahay oo maalkiina calaa qadri furuudihim baa lagu qaybinaya bal arrinku laakiin ibnu cabbaas tan uu sheegaya waxay ahayd cahdigii cumar wax khilaafoo soo baxay ma jirto cusmaan markii wakhtigiisii lasoo gaadhay ayaa ibnu cabbaas ra'yigiisu soo baxay bal waa ta aan leenahayna cabbaas iyo baaba ishaarada lahaa oo arrinku uu yidhiba isagu dee jaanibku uba dhigayey ilaahiy wax kastaba cilmi ahaan ixaadeeyey oo wuxuu kaba cabiray meel dee mala soxro ahayd oo ciideedu aad iyo aad u badnayd caarish ay odhanayeenba quruuruxeedaas xabad xabad ilaaha u og tiradoodu intay tahay maalmuu kay dhigin ee waxa weeyaan nus iyo nus iyo tulus muu wadagelin ee waxa weeyaan arrinku taas maaha oo isagu wuxuu qabayba in dad kale kala horraysiiyo uun oo marka intii debel siday u kala mudnaayeen loo kala horraysiiyo kuwii kale ma mathalan ay dhacdo nuqsaantu ay gasho adigu markii isaga arrinkii lagu yidhi maxaad waqtigii cumar uga hadli weydayna wuxuu yidhi nin mahaaba ayuu ahaa ma laga haybaysto oo waan ka baqday laakiin dee waqtigan eegno haddii aabihii waqtigan horaa ishaarada lahaa kollay isagu nin yar buu ahaayo labaataneeyaba sannadood wax sidaasa aan dhaafinoo la arkay inaanu markaa cilmigiisba weli aanu nudjigii aad u taamkaa gaadhinna waa suurtagal ee bal markaa sidaasuu kaba cabiray ee waxaanu berigii dambe kaba cabiray ya markaa mid baan ka booday sax weye waayi laqb ahaan baan ugu laabi doona hartaan tan iskaba dhameeyo markii dambe deeta wuxuu ay noqotay inuu yidhi waxa weeyaan isagu qowlkiisan uu ahaa markii ogaaday in laguba diidan yahay ayuu yihi haddii aan doono ama ciddii doonaysa waaban kula habaartamaya se bay mubaahalo kula baxday xataa cali bay soo naqliyaan oo kuba yidhi ama diid ama ogolo ama doono haddaad dhimato ama aan dhinto saasumaa lagugu dhaxli cawl haddii xoolahaaga ku yimaado taasoo cid hadalkaaga maqlaysa mama jirto markaasuu tanna yidhi bal anigu haddii dee haddii ciddii doonaysa waaban habaartabayna mubaahaladii oo dee markaa layshabaaro balkooda xaqa ku taagan ilahay inuu lacnadaba bal taas bay ahayd ama labada sadareen ka booday istadalla alqaa'iluuna biannahu ijmaacun waxay daliishadeen kuwa yidhi waa ijmaac bianna taabiciina taabiciintii kaanuu waxay idaa nuqila ilayhim marka loo soo naqliyo can saxaabati asxaabta xaggeeda mithlu haadaa asxaabtii iyagoo dee barhkood hadal yidhi barhkii kalena ka aamusayba marka taasoo kale loo soo naqliyo laa yujawizuuna may banaynayn alcuduula canhu leexasha lagaba leexdo fa huwa ijmaacun waa ijmaac minhum saxaabad mee taabiciinta xaggooda ka aatay calaa ana xuja waayo way qaadan jireen taasi waa ciddaa bal qowlkaasi waa ijmaac leh ta kalena waa tanoo laqbada kuma laamayo ee iyagaa wada taasi waa mid oo waxay dha marka hadalku ahaa waxaa suurtagalay inaanay ijtihaadin inuu ijtihaadeenay waxba uma muuqan inuu mahaabo u aamusay wabianna sukuuta alculamaai arrin kale aamuska culimadu cinda wuquuci ficlin munkarin ficil munkari marka uu dhaco aamuskooda ay aamuseen maalan oo iyadoo munkar dhacay oo la sameeyey culimadii haddaanay kaba hadlin laa yadullu kaasi daliil uma aha dee san munkaraadkan badan ee maanta laga wada aamusan yahin cidi kaba hadlahaynba taasi daliil uma aha calaa annahu waxaan ficilkani cindahum iyaga agtooda laysa bimunkarin inaanu munkar ahayn sababtuna waxa weya waa limaa culima wixii la ogaadee la ogaa oo ah min ana maraatib alinkaari inkaarka maraatibtiisu halaatun saddex inay tahay bilyadi gacan aw lisaani carab aw bilqalb waintifaau linkaari bilyadi wallisaan haddii meesha ay kaba baxdo gacan in wax lagu inkiro ama carab wax lagu inkiraa laa yadullukaasi daliil uma aha cala intifaa'i bilqalbi inkaarkii qalbiga inaanu jirin oo ruuxan dee culimada ee aamusan ee ficil munkaru arkaya kaba aamusan haddaanu carab ku inkirin oanu gacan kuba inkirin qalbiga inaanu kaba inkirsanayn arrinkan inama tusayo oo waxaa suurtagalakaasi inuu jiro falaa yadullu ma tilmaamaya asukuutu aamusku calaa taqriiri saakiti kan aamusan sugitaankiisa uu sugayo limaa waqaca waxaan dhacay xataa yuqaala dee ilaa haddii dee taasi ay taqriir tahay ama ay taa tilmaamaysa lama odhan lahaa qad ujmica calayhi ijmaacan sukuutiyan waxaan waxaa lagu ijmaacay ijmaca sukuutiya walaa yahbutu dalika canhu aamuskana dee inuu tan waafaqsan yahay iyada xaggaas aamuskiisan ugama sugnaanayo wayudaafu ilayhi looma walaa yahbutu mayama sugnaanayo dalika waa muwaafaqadaas caleyh canhu xaggiisa kama sugnaanayo wayudaafu ilayhi loomana tiirinayo ilaa idaa culima ridaahu bilwaaqici in inuu ogolyo waxaan raalli ku yahay waaqic ahaan loo ogaado mooye walaa yaclamu dalika ilaa callaamu lguyuub ilaaha waxa kasaba ogun mooye cid kaloo taa ka wareeri kartaaba ma jirto adigu bal masaladii siday usoo cardiyaan waxaad moodaa ina qowlkan dambe ay ayadayaani horta dee masaladu waa masale khilaafkeedu wan yahay haddaan eegnoonu shareecadii aan yar tatabucnona masaa'il aamuska laba ictibaariyey baa jirta laakiin waxaa kala duwan camuskan oo laga soo qaado muwaafaqo iyo isagoo qowl laga soo qaado way kala duwan yihin bal masalan nikaax oo kale inantii aan guur hore soo marin waa kii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kaba dhigay idnigeedu inuu aamuskeeda ay aamusay marka arrinkii loo bandhigay loo sheego hadday aamusto oo inkaar aanu ka muuqan waxa weeye waa inay ogoshay in la guuriyo oo waxaa laga dhigayaa si waxay ku qawshoo kale laakiin taa nafteeda lama odhanayo waa qowlkeedii lama odhanayo taqriirkan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sunnihii buu kaba mid yahay isagaa sugo waa tan aan u tiirinaynaen dariishanayna xujo uu inoo yahay laakiin haddana waa qowlkii rasuulka lama odhanayo dee ama ficilkiisii lama odhanayo oo dee markaa muwaafaqadii iyo in qowl lagaba cabiraa way kala duwan yihiin oo kale laakiin bal dee waxaana adigu kollay masaladu ama taxriirkeedu noqonayaa siuu shanqiiday mudakiradiisa kuba sheego arrinkani saddex xaaluu yeelan inay meesha jirto qariino ruuxa saakidkaa xaalkiisa laga qaadanayo oo caddaynaysa ama tilmaamaysa inuu waxaan ogol yahay taasi ijmaac bay noqonaysaa khilaaf kuma jiro inay meesha qariina ay jirto inoo caddaynaysa waxaan inuu diidan yahay afkaba yaanu kaba sheegin boonu raalli kaba ahayn taasna ijmaac ma noqonayso iyaduna khilaaf ma jiro masalada meesha taallaa waxa weeye waa inaan isaga laga ogaan isaga xaggiisii aan lagaba ogaan raallinimo uu ka raaliya qariino tilmaamaysaana inoogama muuqato diidmana inoogama muuqato taas baa saddexan qowle ay noo soo dhigteen ay noqonaysaaye haddaan madhabta jumhuur soo koobno uun dee waxay noqonaysaa un madhabta jumhuur ee inuu ijmaac sukuutiya yahay ijmaaca kale wuxuu kaga dunaanaya ijmaaca kale qowliga ahaa ee haddii uu ama dariiq tawaatur laynoogu soo naqliyo ama uu mushaahadya ama kaa ficligii waa ijmaaca qadciya kani laakiin kolleyba hadduu inooba sugnaadoon ijmac nilaana waa ijmaac danniya weeye oo isagu kaa qadciga waa kaba duwan yahay kollayna in aimada qaarkood ee shaafici baa qowl uu leeyaho shahiiraa jirto qaacidana noqday laa yunsabu ilaa saakitin qowl waxaanay noqonaysaa marka aan qaraa-ini jirin ama dee muwaafaqadiisa aan soo sheegay muwaafaqa way noqon kartaa dee haddana qowl sariixa ma aho taas baa macnuu yahay kollayna isaga labada dhinacna way kaba soo naqliyeen qolooyinkan le xujo maahae kaba soo naqliyey ijmaacu waxaana kollay saa ramli sharxiisa waraqaadka uu kuba yidhaaho waxa arrinku ay tahay un hadalkiisa ama qaacidada uu ta'siiriyo laa yunsabu ilaa saakitin qowl iyo umuuro kale uu soo qaado ficil abubakar ama waxyaale uu fuliyey haddana markii dambe wax ka duwan oo uu cumar fuliyey wuu yihi dee midna ijmaac lagama dhigayo abubakarna waa ficilkiisii in cumarna waa ficilkiisii bal umuurahaasay ugu nisbeeyeen waxaa la arkaa inaanay si sariixa ijmaacan sukuutigii dee ma ahayn waxa weeyaan ijmaac ma noqonayo inaan dee qowl sariixa uu leeyahy aanu jirin bal laakiin masalada khulaasadeedii waa taan soo sheegnay alakhbaaru allah subxana wa tacala aclam